Haweenkan ku nool magaalada Beledweyne ayaa nolosha reerkooda ka maaraya iibinta raashinka noocyadiisa kala duwan. Raashinka ay iibiyaan haweenkan ayaa waxaa ka mid ah burka, bariiska, sokorta iyo baastada, iyagoo dhaqaalaha ay ka helaan nolosha qoysaskooda ku maareeyo. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa Radio Beelo uga warramay sida ay nolosha reerkooda u maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Maamoyinka waxaa ka mid ah raashinka ka ganacsado sida burka, bariiska, sokorta, saliida. Maamoyinka ganacsadaa ku jira. Ama rimeelahaas ka dalbada waxaa gaariya noo keeno sida inatareega iyo candhameedlaha iyo gaariyaashaas naloo soo saara. Walaa waxa u doortay waxaa is waxaa is dhahay waxa kaliya haatan dhulka kaaga dhiceen raashinka waa ileen dadkan raashinka ma maarmaan ma oo. Alxamdulillah waxaa waaye ilmahana waa ugu dhiibtaa biilkoodana waa ugu soo dhacsadaan. Waa ugu bixiyaa waxbarashada dugsiga iyo iskuulka labadaba. Walaa horta waa iska dhib badan tahay ma fahantay markaa raashin aa gadaysid waxaa waaye dhibaatooyin fara badan ay leedahay wax il ilaalisaa ku dilaayo haddana dukaanka markii la dhigayo waxaa waaye dukaamankan waa taqaanaa ma oo waxaa ku badan wax oo gooynayo sida dooliga oo kale oo gooynayo een jawaanka subax subaxyada ka mid ah hadda igu khasaaraha badneeda waxay ahayd ani waxaa u imaaday saliid oo tabanle eh oo waxa iiga daadatay oo dooli intoo cuno hoos dhan oo ka cunay aa iyadoo dhulka daadsan dhulkana iga haleysay anigana khasaarisa uu maada subax subaxeeda ka mid a marka khasaaraheeda waa badan yahay waxyaabaha raashinka jimlada tafaariiqda aan ka ganacsadaa maasha allah noloshaydan waa ka maaraya aad iyo aadan waan u fiican tahay raashinka waxaa ka tirsadaa muqdisho iiga imaadaa sida jimlada waa ku bixiyaa sida tafaariiqda waa ku bixiyaa meel alaala meesha iga soo gashaa aan ka bixiyaa marka xamarowna iiga imaada isiga maasha allah waa fiican yahay raashinka ma kacsano waa iska degan yahay jawi degan hadda waa sidii ugu fiicneed maasha allah maruu kacsan yahay way jirta laakiin hadda waa hadda maasha allah waa fiican yahay jimlada u badan yahay raashinka dadka jimlada gataa u badan tafaariiqda walax yar yaroo iska dan yar aha gato laakiin dadka badanaa jimlada u badan yahay raashinka jimlada badan loo iibsadaa tafaariiqda walax yar waay laakiin jimlada u badan tahay to ee raashinka bisha magay dhammaatoo kale raashinka wixii qof walba waxay cunayso ku filan bishaas qaadanayeen dadkii haafaf cunayay dadkii loorar cunayay dadkii ruucrubaay cunayay nin walba taagtiisa bisha magay dhammaatay u qaataan saasayna guryaha ugu goysan saas anigana ku iibinaa caqabadaha waa iska badan yihiin marka maxay hatay waan iska maaraynaa caqabadaha si walbay ku timaado waa iska maaraynaa marmarka qaar waxaa dhacaysa inaad adigoo haafhaaf kugu xirin sajal yihiin rubacan u baahana in lagu dhaho adigoo tumina u baahana dhaadid nin walbana siduu markaas ku macaamilahan ula macaamilnaa nin walbaba siduu wax ku rabaan wax u siinaa markaas magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool haween badan oo u istaagay sidii ay nolosha qoysaskooda u horumari lahaayeen